habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imaneysa washington
waa fiidnimo isniina bisha august waa sagaaliyo toban sannadka laba kun iyo sagaaliyo tobanka waxaanaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitriban iyo bogga v o a somali dot com idaacaddana waxaa idin haya anigoo maxamed cabdiiyo xuseen barre aadan
qodobada aan idinku haynana waxaa ka mida soomaaliya iyo qatar oo si wada jiro ah ugu dhawaaqay daahfurka mashruuca dhismaha dekedda hobyo waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan xaaladda siyaasadeed ee jubbaland waxaan go'aansaday inaan tanaasulaad arrinkaasi nabadgelyo ree jubbaland nabadgelyaan ugu baabahayaa aniguna iyo midnimo aniguna isin soomaaliyeed baan ahay mar walba soomaalinimada quweynay quweeya una taagan midnimada ummadda soomaaliyeed waana danaynhayaa marka waa midda saaka aniga soo celisay ee hadafkii iyo caradii iyo wixii aan ku jiray iga soo celisay
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii qurba joogta doodii gaabneed iyo qodobo kale marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida xiisad ayaa la sheegay inay galabta ka taagnayd agagaarka garoonka diyaaradaha ee magaalada kismaayo kadib markii diyaarad la sheegay inay leeyihiin ciidamada etoobiya isku dayday inay kasoo degto garoonka warar aanu ka helnay mas-uuliyiin ku sugan kismaayo ayaa sheegaya in diyaaraddaasi markii dambe ay hawada ka noqotay iyada oo aan soo degin ciidamada maamul goboleedka jubbaland iyo kuwa kenya ayaa gacanta ku haya garoonka ilaa hadda ma cadda xaaladda ku qasabtay diyaaradda inay dib uga noqoto oo ka laabato garoonka diyaaradaha kismaayo waxaa lagu wadaa in maalinta khamiista ah ka dhacdo doorashada maamul goboleedka jubbaland
dowladda turkiga ayaa sheegtay in diyaarado dagaal ay maanta duqeeyeen kolayo baabuura oo ay la socdeen dad turkiya oo marayay gobolka idlib ee dalka suuriya wasaaradda gaashaandhigga turkiga ayaa sheegtay in duqeyntaasi lagu dilay saddex qof oo reer turkiya kuwaasoo rayd ahaa waxaayna kusii jeedeen gobolka ay mucaaradku gacanta ku hayaan ee idlib weli ma cadda cidda fulisay weerarka hase yeeshee bilooyinkii dhowaa waxaa gobolka idlib duqeymo dhinaca cirka ka fulinayay diyaaradaha ruushka iyo kuwa suuriya wasaaradda gaashaandhigga turkiga ayaa si xoogla u cambaaraysay duqeynta loo geystay kolonyada turkida ah waxayna weerarkaasi ku tilmaantay mid xadgudub ku ah heshiiska isfaham ee turkiga iyo ruushka ka gaadheen xaaladda gobolka idlib ee dalka suuriya dhowr qof oo ka mida muhaajiriin saarnaa markab ku sugan xeebta talyaaniga ayaa markabkaasi iska tuuray si ay u galaan dalka talyaaniga shaqaalaha markabka ayaa ka daba tegay oo kusoo celiyey markabka dushiisa dadkan ayaa rabay inay dabaal ku galaan jasiiradda lambadusa ee dalka talyaaniga markabkan ayaa dhex taagan xeebta talyaaniga iyadaoo wasiirka arrimaha gudaha ee talyaaniga oo ah siyaasi mayal adag uu diiday in ay dadkaasi muhaajiriinta ah ee saaran markabku ay ku degaan talyaaniga markabka ayaa waxaa saaran boqol iyo toddoba qof oo muhaajiriin ah
madaxweynihii hore ee suudaan cumar xasan al bashiir ayaa maanta hortegay maxkamad ku taalla magaalada khartuum si halkaasi looga bilaabo dacwado eeda la xidhiidha musuq maasuq uu ku kacay al bashiir oo uu ciidanku xilka ka tuuray bishii abril kadib soddon sano oo uu talada hayay ayaa la kulmaya eeda la xidhiidha haysasho lacaga qalaad iyo inuu si sharci darra ah hadiyada u qaatay albashiir ayaa dembibaadhayaasha u sheegay inuu malaayiin dollar oo lacag cadaana ka helay dalka sacuudi carabiya sida laga soo xigtay dembibaadhay arrintaasi maxkamadda ka hor caddeeyey albashiir oo shan iyo toddobaatan jira ayaa ku labisnaa dharkii caddaa ee suudaanta isaga oo sida maxkamaddu ay u socotana kala socday qafas uu ku dhex jiray hay-adda xuquuqda aadamaha ee amnesty international ayaa sheegtay in eedaha musuq maasuq ayna ahayn inay indhaha ka weeciyaan eedaha kale ee dardaran ee bashiir looga haysto maxkamadda waa maxkamadda dembiyada caalamiga ah
markaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a dowladaha soomaaliya iyo qatar ayaa maanta si wada jira ugu dhawaaqay daafurka mashruuca dhismaha dekeda magaalada hobyo arrintan ayaa ka dambeysay markii wasiirka arrimaha dibadda ee qatar ahna ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalkaasi sheekh maxamed ibn cabdiraxmaan ibn jaasim althani uu booqasho ku yimid magaalada muqdisho maanta faahfaahinta warkan waxaa inoo haya xasan kaafi qoyste wasiirka arrimaha dibadda dalka qatar sheekh maxamed bin cabdiraxmaan bin jaasim altani iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta booqasho ku yimid magaalada muqdisho xubnaha la socday wasiirka arrimaha dibadda ee qatar ayaa waxaa ka mid ahaa wasiirka gaadiidka iyo dekadaha dalkaasi jaasim bin sayf axmed waxaana garoonka aadan cadde ee magaalada muqdisho ku soo dhoweeyey xubno ka tirsan golayaasha kala duwan ee dowladda oo uu horkacayo ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya mahdi maxamed guuleed wafdigan ayaa u soo gudbay xarunta madaxtooyada ee villa soomaaliya waxaana halkaasi kulan gaara ku yeeshay ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre iyo wasiirka arrimaha dibadda qatar iyadoo la sheegay in kulankaasi ay labada dhinac uga wada hadleen adkaynta xidhiirka soo jireenkaha labada dowladood iyo dardargelinta howlaha mashaariicda ay qatar ka fuliso soomaaliya kulanka labada mas-uul kadib ayaa waxaa si wada jira saxaafadda ula hadlay wasiirada dekadaha ee qatar iyo soomaaliya waxaana ay shaaciyeen in dhowaan la bilaabayo dhismaha dekadda hobyo ee gobolka mudug maryan aweys jaamac wasiirka dekadaha soomaaliya oo ugu horrayn madasha ka hadashay ayaa sheegtay in wafdiga qatar ka socda arrimaha ay soomaaliya u yimaadeen ay ugu weyn tahay dardargelinta mashaariicda kala duwan ay dowladda qatar ka wada soomaaliya gaar ahaan dhismaha dekadda hobyo oo ay sheegtay in dhallinyaro badan ay shaqo abuur u noqon doonto runtii sharaf weynay noo tahay maanta in aan marti gelinayno runtii wafdi ka socda dalka qatar oo runtii kulan taariikhiha ay la qaateen ra-iisul wasaaraha waxaan runtii aan halkan aan ka dareemaynaa howlihii hore u socday oo bishii julaay aan ku tagnay hobyo iyo baraawe oo aan uga hadlaynay dhismaha arrimaha ku saabsan dekadaha iyo wadooyinka dalka soomaaliyeed ama lagu horumarinayo dhaqaalaha iyo isdhexgalka inay runtii ay arrin bilow wanaagsan ay tahay maantana aan arkayna inay noo yimaadeen madaxdii ama mas-uuliyiintii ka socday dalka qatar si ay howshaasi ay u hirgeliyaan ama ay u dhammaystiraan howlihii hore loo bilaabay haddii ay ahaan lahayd wadooyinkii la bilaabay hadda dhismaheedii socda haddana waxaa inoo socda maanta ay u socdaan wafdigaani in ay marka ay soo soo bandhigaan goorta aan ku haminayno in aan bilowno dhismaha dalka dekadda hobyo oo runtii ahmiyad weyn inoo leh dhinaca dhaqaalaha iyo xiriirka soo jireenka aynu la wad leenahay dalka qatar taasoo runtii xiriirkaasi ay badin doonto dhinaca shaqo abuurka dhallinyarada ama horumarinta bilicda wadanka ama horumarinta dhinaca shaqaalaha ama shaqo abuurka dalka taasoo runtii ahmiyad weyn inoo leh wasiirka dekadaha qatar oo isaguna goobta ka hadlay ayaa ka mahad celiyey qaabkii wafdigooda loogu soo dhoweeyey magaalada muqdisho waxaana uu sheegay in dekada hobyo loo dhisayo habka ugu casrisan ee dekadaha loo dhiso dhowaanna laga howlgalayo qorshaha dhismaheeda si shacabku uga faa'iidaystaan shirka jaraa-id oo ay mas-uuliyiinta ku shaacinayeen inay dhowaan bilaabayaan dhismaha dekada hobyo ayaa waxaa goobjoog ka ahaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya wasiirka arrimaha dibadda qatar madaxweynaha galmudug iyo xubno ka tirsan golayaasha dowladda horaantii bishii diseembar ee sannadkii labada kun iyo siddeed iyo tobanka ayaa dowladaha soomaaliya ee qatar waxa ay magaalada dooxa ku kala saxiixdeen heshiisyo dhinaca horumarka ah oo ay ka mid tahay dhismaha dekadda hobyo xasan kaafi qoyste v o a muqdisho aad iyo aad buu mahadsan yahay xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste haddaba khadka telefoonka waxaa dhegeystayaal ku jira gudoomiyaha degmada hobyo cabdulaahi axmed cali faad gudoomiye marka hore soo dhawow marka xiga sideed u aragtaa mashruucan
aad baa u mahadsan tahay jaalabadiye waan ku faraxsanahay ninkii aragti aan ku qiyaasi karin mid hadala ayaa iiga muuqatay meeshas oo ah farxad iyo reereyn iyo dib usoo wadajaxadiyo mar haddii barnaamijkii aan muddada sugayna maanta shariirka ugu dambeeya la sameeyey lagu dhawaaqo qaabka loo dhisi lahaa iyo dhaqaalihii ku bixi lahaaba waxay caddeyntu u tahay jawaabtii aan dowladda ka sugay intii muddo ahayd oo runtii dhabeeyey marka waa waxaan la qiyaasi karay dadka deegaanku aada ugu faraxsanyey galmudug ahaan rabi ahaan iyo soomaali ahaanba aan ka mahad celinayno ogaga mahad celinayno dowladda qalab qaadakari mas-uuliyiintaas sadaxasa sida wasaal wasiirka arrimaha dibadda ra-iisul wasaaraha qaranka madaxad al kheyre dhammaan madaxweynaha galmudug iyo inta ka qayb qaadatay wasiirada gaadiidka badda iyo dekedaha yacni madaxweynaha federaalka intaba waxaan leenahay waa ku mahadsan yihiin ka dhaqaynta ay ka dhaqeeyeen ballanqaadka ay sameeyeen waxaan sugaynaa keliya waxay tahay howlgalka waan gartay marka goormaa lagu wadaa in la bilaabo
wallaahi runtii sida hadda maanta ka muuqatay hadalkooda wuxuu ahaa in la bilaabaayo oo haddaba hawsha ay wajalayo si dhaksi ah yani dibnasiga lasoo saaray waxaa ku cadayd in maantaba ay bilaabanayso ka dambeeyo howlihii dibadda marka macnaheedu waxa waaye dhawaan waxaa bilaaban doono hadday noqon lahayd sijigada islaamisaday ama hadday noqon lahayd diyaargaradeeda in dhawaan ay bilaabanayso ayaa ka muuqatay waana wax aad aan u shugeyna waan gartay aad baad umahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha degmada hobyo cabdulaahi axmed cali faad
hambalyo hambalyo madaxweynaha qaranka ra-iisul wasaaraha dowladda qalab ayaan uga mahad celinaya alla ku allah magaca reerka yimid haddee noqola dowladda haddee noqola jimri intaasna waa kurimir gaara oo aniga aan wato waana ku mahadsan dowladda aad baad umahadsan tahay waa guddoomiyaha degmada hobyo cabdulaahi axmed cali faad khadka telefoonka ee magaalada hobyo ayuu si toosa ugu jiray isagoo ka warramayey mashruuc dhowaan laga bilaabayo dhismaha degmada waa dekedda degmada hobyo halkaad kala socoteenna waa v o a washington
haatana dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii ilayska v o a oo uu soo diyaariyey soona jeedinayo maxamed colaad xasan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda oo bishiiba laba jeer maalinta isniinta aad ka dhegaysataan laanta afka soomaaliga idaacadda v o eda barnaamijka toddobaadkan waxaan ku soo qaadanaynaa doorka dhakhaatiirta soomaalida ee ka howlgala goobaha colaadaha iyo caqabadaha ay wajahaan waxa uu barnaamijka la hadlay qaar ka mida dhakhaatiirta soomaaliyeed soomaaliya oo ka mida dalalka ay ka jiraan colaadaha ayaa dhakhaatiirta ka howlgashaa gaar ahaan kuwa daweeya dhawacyada rasaasta iyo qaraxyada waxaa halista amni ee ay bulshada kale la wadaagaan u dheer cadaadis ka haysta xagga shaqada dhakhaatiirta oo aan ku fillayn xaddiga baahida jirta qalabka caafimaadka ee cusbitaallada oo liita iyo xitaa mararka qaar sahayda dawo ee isbitaallada oo gabaabsi gasha waxaa jira dhakhaatiir badan oo soomaaliyeed oo si naf hornimo ah dadkooda ugu adeegayay muddo dheer laakiin aan kaafin karin baahida bulshada maadaama aysan cisbitaalladu ku qalabaysnayn qalabka casriga ah ee uu dhakhtar kastaa u baahan yahay doctor xuseen cusmaan oo loo yaqaano xuseen dheere waxa uu ka mid ahaa dhallinyaradii dhakhaatiirta ahayd ee ka badbaaday qaraxii hotel shamow ee sannadkii labada kun iyo sagaalkii waxa uu ka mid ahaa ardaydii ka qalin jebinaysay kuliyadda caafimaadka ee jaamacadda banaadir markii uu badbaaday kadib ayuu dalka shiinaha ka helay deeq waxbarasho isagoo takhasus ku soo sameeyey xanuunnada daweynta cunaha iyo dhegaha sannadkii labada kun iyo afar iyo tobankii ayuu ku noqday soomaaliya waxa uu ka howlgalaa isbitaalka daarushifa ee muqdisho waxa uu ka warramayaa kiisas si fudud dhakhaatiirtu ay wax uga qaban karaan laakiin markii hore ay ugu caalwaayeen maadaama aysan haysan qalabkii ku habboonaa
waxyaabaha fudud oo laakiin la misgareeyey waxaa ka mid ah qof laqay macnaha bakteriga bakteriga oo loo isticmaalo raadiyaasha iyo dabadiisa ayuu gabar yar oo lix bilood jirto ay la qabay inta maalin hooyadeed ilmo kale uga farsay bis hooyadii gabadhii naqadkii waa ku dhegay cuntadii way cun weysay wax walba way sameyn weysay adiga muddo dheer marka waa lala dabuureysay isbitaallo badanaa la geeyey markii dambe t v a haysaa la dhahay daawo t v a loo waday adiga saddex bil ka bacdi ayuu gabadhii la ii keenay nin dhaktara iisoo refergareeyey ayadoo markaas laba bilood daawo t v wada markii aan qalabkeenu isticmaalnay oo fiirinay waxaan arkay meesha u dhexayso hawo mareenka iyo cunto mareenka neef mareenka iyo cunto mareenka meesha u dhexayso ayuu ku taagnaa bahalkan marka hawadina waa u diiday cuntadina waa u diiday haddaa aragtid waa ka naxataa gabadha sagaal bilood ay jirtaa laakiin waxaan saddexa umalaynaysa ilaahay waa noo guuley waa kasoo bixinay isla markii meeshaasay neef caadi ku qaadatay nolosheedii caadiga ahayd ayay la soo qabsantay waxyaabahaas waxyaabihii soo maray waxaa ugu waaweynay marka badan aada broblem-ka ugu badan waa caruurta waxaa jiro ilmo sanka wax iska geliyeen lagu hilmaamay hadda la dhahaayo hilligaas hilligaa sanka ugu yaal kansar waayo dibadda in loo qaado waayo dadka isdiyaariyeen oo dibadda u raadsanayaan marka dambe inta la kulantid waa wax yar oo shan daqiiqo ama laba daqiiqo ku filan in wax loogu qabto cimigaasna wax weyn ka taray laakiin maadaama qaybta aad ka shaqeysay gudaha ay tahay waxay u baahan tahay qalab oo gudaha wax loogu arko waxaa la dhaha induskabig induskabigaas markaad ka haysatid doonti waa ku arkay gudaheeda ay ku tagiyo dhegsi oo istagiyo sanki oo istagiyo laakiin wadankaas qalabkaas waagi hore ma yaalin alxamdulilah hadda waa haynaa la intoo dhibaato badan ay jirto laakiin waxyaabo badan ilaa xad inti ah waa la keenay waxna waa laga qaban karaa faysas saasa ugu degbanaa maalin walbana wayna soo maraan faysaska badan faysya fudud oo musdireen maanta ugu dambeysay gabar laga keenay iiraan oo shan bilood la wareejinayo shantaa waxaa uga jira isbuunyada joodariga lagu jiro marka ilaahay waa noo fududeey oo kasoo bixinay marka waxyaabahaasa ugu daran oo kulligood wax laga qaban karo dadkiina dhibaato weyn ku kalifayo marka laga soo tago xanuunada caadiga ah soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka dunida ay colaaduhu ka oogan yihiin oo waxaa dhakhaatiirtu ay la tacaalaan dhaawacyada ka dhasha qaraxyada iyo rasaasta sannadihii ugu dambeeyey waxaa dhaawacyada dadka ku waxyeelooba qaraxyada ka dhaca muqdisho iyo meelo kale oo soomaaliya ah loo qaadayay waddamo shisheeye waxaa ugu dambeeyey guddoomiyihii gobolka banaadir iyo duqii muqdisho allah u naxariistay cabdiraxmaan cumar cusmaan oo dhaawiciisa loo qaaday qatar markii dalka wax looga qaban waayey kadibna halkaa ku geeriyooday doctor maxamed yuusuf waxa uu muddo aad u dheer ka howlgelayay cusbitalka madiine ee magaalada muqdisho oo ka mid a cusbitallada dhaawacyada ugu badan ee rasaasta iyo qaraxyada soo daweeyey waxa uu uga warramay barnaamijka elayska baahida keenta iyadoo ay dhakhaatiir dalka joogaan in dhaawacyo dibad loo qaado horta horta waxaan kuu sheega maxamedow mid waa jirtaa oo dadkana soomaalida ah kuma kalsoono ictitaaqdeeda iyo wax ay koon karaan wadamada loo diraayo wadamo qarax ka dhaca maahan wadamo dhaawacyo cabareed ka dhaca maahan ictitaallo fiican oo qas leeyihiin ayaa yaallo laakiin systemka iyo habka loo daaweynyo waxaa loo yahday war survey waa ka duwan tahay dhaawaca mudiga ah iyo dhaawacyada magaalooyinka nabadda ah ka dhaco waa ka duwan yihiin waxaa jirto declaration anaga aan sameyno oo ah markii aan qofkii aan daaweyno oo xaaladiisii aan aragno aan aragno inuu daaweyn markaasiiso takhasuskeeda annaga aan eegin uu u baahan yahay cabdulaahi maxamed shirwac oo ka mid ah madaxda ururada bulshada rayidka ee soomaaliya waxa uu ka mid ahaa guddigii gurmadka ee qaraxii afar iyo tobankii oktoobar ee noqday kii ugu dhimashada iyo khasaaraha badnaa ee abid soo mara muqdisho iyo guud ahaan soomaaliya waa colaada waa macadsan tahay adiga iyo saaxiibada kalete reer v o e da marka wallahi horta arrintaasi waa arrin xanuun badan oo muxuu ahay qofka dadkii oo iska dhimanaya dawo la-aan iyo qalab la-aan iyo u dhimanaya maaragtay muddo dheerna ay hawshaasi socotay waa wa wa waa dhibaato waaye waa xanuun badan tahay mararka qaarkoodna waxay noqon kartaa ciyaan darro dadka soomaaliyeed haysata marba markii ka horreeyay aada fiirido waxaad is leedahay waa la intii hore waa laga soo wanaagsanaanayaa yan tabaabusho la-aan ayaa jirta tabaabushadaasina waxaa umalaynayaa hadda in loo baahnaan lahaa in la iskaashado oo dawladda iyo muxuu ahay dadka hantida leh iyo muxuu ahay qurba joogta oo kaleeto la iska kaashado in isbitaal weyn oo macno weyn leh oo faliimada kala duwanna samayn kara dawooyinka da- kala duwanna dadka u samayn kara in wadanka laga helo oo muxuu aha mataqaanaa taasi ay noqoto wax dadka soomaaliyeed ka ka ka muxuu aha mataqaanaa kafaalo qaada baryadan joogtada dawladda aada leedahay diyaaraday soo diraydaa muddaa la baryayaa diyaaradaha hadda diyaaradii ugu dambeysay oo dadka lagu qaaday diyaarad military bay ahayd marka waxa weeyaan meeshaasi aada iyo aad ayaa looga dayacan yahay waana wada shaqeyn la-aan iyo damaqa oo dadka ku liita xanuunka waxaan ay leeyihiin oo dadka ku liita waaye doctor cabdulqaadir cabdiraxmaan xaaji aadan waxa uu maamulaa adeega ambalasta ee amiin oo muqdisho laga hirgeliyey sanadkii labada kun iyo lixdii shaqo kasta oo la rabo in la qabto saddex walxaaso ayaa asal u ah mid waa aqoon qalab iyo manbow ama aan dad ilaahi saddexdaa walxaaso ayaa ayaa ugu muhiimsan marka la rabo qof in la badbaadiyana sababta ambalaas loo sameeyey qofka loo soo qaadayo isbitaalka loo fiiriyo waxay qofkaas in la badbaadiyo ayay laakiin soomaaliya adeegii dhammaystirnaay ee qof lagu badbaadi karay kama jiro waxaan silahay ku dambaabi maadaan ila arigaas dad badan way i markaati kici doonaan oo waxaa tusaale cad u ah sideetaneyadii markuu madaxweyne maxamed siyaal bare oo shirka galay waxaa loo qaaday dibadda afartan sano kadib mayorka magaalada muqdisho markii ay dhibka gaarin waxaa loo qaaday dalka dibaddiisa marka taa waxay kutusinaysaa inaysan qalabkii aqoontii inaysan inay ka maqanta meesha laakiin manpowerka uu yaalo marka waxyaalo badaa ka maqan soomaaliya adeegeeda caafimaadkana ma dhow mana dhamaystirmo mana dhamaystirmo xaqiiqatan doctor xuseen cusmaan ayaa isagu qaba in mas-uuliyadda kalsooni darrida shacabka ee dhakhaatiirtoodu iyo isbitaaladoodu ay tahay mid dhinacyo badan ay qayb ku leeyihiin runtii qaybo badan ayaa mas-uuliyaddeeda iskale waxaa ka mid ah dhinac ka ah dhakhaatiirta naftirkooda dhinacaysa yihiin sidaa u sheegtayba hadda dadkii dhinacay ka yihiin dowladdii ama institutionka jiray dhinacuu ka yahay qolo walba qaybay ka tahay marka waxiyoo iswada biirsaday ayaa keenaya dhakhaatiirta dhinac waxay iga yihiin maadaama waddankii hadda system kala saarayo dhakhaatiirta kee sax ah kee aan sax ahayn dad badan oo aanan xirfadda lahayn ayaa ku shaqaysta marka qof dadkii waxay la kulmeen dad badan oo aysa kala saari karin ma dhakhaatiira ma aha miya laakiin magacii sheeganayo dawlad kala saaraysa ma jirto qof walba meeshuu rabuu furanaya marka markuu furto qofkii laakiin bukaanka ahaa oo shacabka ahaa markuu u imaado wuxuu ugu imaanayaa biliif ah aas dhakhtar inuu yaha qofkaan asi ma kala sheegaayo qofkaan sax waayo mase ma saxsan marka arrintaas dhibaatuu kala kulmaa marka hadda wuxuu u saarinayana wuxuu leeyahay waa kanaa dhibaatada yaa keenay dhakhtaraa keenay dhakhaatiirta waddanka joogtaa keentay markaasaa marka kalsoonidii ayaa ka dhumaysa midda labaad waxa waaye dadkii oo wacyigooda aada u hooseeya caafimaadka aada iyo aada u hooseeya maxaa yeelay inta badan populationkeena dad oo waxbartay educated ma ahan ma kala saari karaan maxaa saxsan maxaa saxsaneen see loo wajahayaa waxaad dhici karta dhakhtarkiioo saxsan qalabkiioo haysto in bukaankii aqoon daradiisa ama aamina daradiisa uu u tago u gacan galo qof aanan ehel u ahayn ama arrintaas oo dhibaatana ay haddana kasoo gaarto maalin walba waxyaabaha nagu dhaca waxaa kamid ah dalqada ilmaa laga jaraa dalqada ma loo baahno in la jaro muna badanaana ma jirrato waana xubin aada u muhiim ah laakiin maalin walba waa la jaraa sidiiaana loo fiiriya cabdulaahi maxamed shirwac ayaa ku doodaya in madaxda iyo dhakhaatiirta adeega caafimaad dalka ka haysa aysan iska warqabin oo wixii xiriiri lahaa ay meesha ka maqan yihiin wallahi anigu colaadu si kalean u dhigi lahaay ani waxaan u dhigi lahaa waxa waaye waa doqonnimo iyo aqoon darro iyo xoog la-aan ayaa keenayda mathalan dhakhaatiir fiican ayaa waddanka jooga waxaa laga yaabaa dadka madaxda ah inaysan war u haynin waxaa laga yaabaa hay-adaha ku shaqada lihi inaysan tirakoob saxa iyo daraasado saxa ay aysan haynin marka wuxuu dhacaan ayaa lagu hambaabiraya hambaabirkaasina marka waxa weeyaan waa doqonnimo tii ugu weyneyd waayo haddii hore loo sii fekero dhakhaatiirta la haysta la ogyahay qalabka magaalada yaalla la ogyahay magaalooyinka yaalla la ogyahay waxaan qabaa waxa weeyaan waa laga kaaftoomi lahaa qof siyaasigii inuu isku muujiyo inuu wax wanaagsan samaynayo waa laga kaaftoomi lahaa iyaguna way ka kaaftoomi lahaayeen siyaasiyiintu hay-adahan ku shaqada leh caafimaadkuna way ka kaaftoomi lahaayeen dhakhaatiirta soomaaliyeedna sharaf bay u noqon lahayd inay sidaasi noqoto marka dhakhaatiirta soomaaliyeed waxay leeyihiin urur la yiraahdo ururka dhakhaatiirta soomaaliyeed inuu isaga ku dhiiso macluumaad soo saaro oo u dhihi karayo intaas oo cudur ama muxuu ahay jab ama muxuu ahay gubasho waxa weeyaan waddanka gudihiisa waa lagu daweyn karaa waxaana u baahannahay hal dhakhtar oo ama laba dhakhtar oo isbeshalista oo waxaas iyo waxaas oo aanan takhasuskeeda lahayn naga caawiyo macluumaadkaasi dhinacaa wuu ka maqan yahay dhakhaatiirta iyo dadka maaragtay caafimaadka ku shaqada leh wasaaraddana wuu ka maqan yahay marka taasi way dhici kartaa marka qofka siyaasiga inuu u arko fursad uu isku muujin karo doctor maxamed yuusuf ayaan weydiiyey qalabka ka maqan cusbitaalada ee keena in dhaawacyada qaar dalka wax looga qaban waayo oo dibadaha loo qaado
masalan dhaawacyada gaaro lafdhabarka iyo xambulka dhaawacyada gaaro maskaxda qalab uu u baahan yahay dhaawacyada gaaro hodoodayaasha iyo wadnaha iyo xubnaha kaisagoo xabadka kutiisa ku jiro iyo qalabka baaritaanka oo isbitaalada beli aysan aamin oo isbitaalada balaadisa ayaamin qalabkaas iyo waxyaalahaas mida hadda takhasuska iyo cilmiga oo looga baahan yahay qaliimada qaar waa muhim in takasuska la qaato waa muhim in expertis ama khubara yani aqoontaas leh qalimadaas samayn karto isbitaalladeena inta la keeno inay wax ku qalaan oo qalimada looga qabo oo aqoonta saas looga leedayo laakiin qalabada qaar oo loo baahan yahay qof inta la qaado oo dibadda lagu soo daaweeyey lacagta ku baxayso iyo qalabka loo baahan yahay lacagta aada waxaa u badan qalabka loo baahan yahay laakiin haddii muddo ay socoto safarkan iyo safarka hore iyo safarka saddexaad waxay noqonaysaa xataa inay ka badato qiimaha qalabkii haddii isan yahay doctor cabdulqaadir ayaa qaba in dhaqaale la'aan aysan ahayne arrintu ay salka ku hayso dhaqan waddamo badan oo afrika ah ka jira runtu horta waxaan la qaban karin ma jirto soomaaliyana lacag la-aan ma hayso ani sidaan aaminsanahay laakiin dhaqanka ka jira afrika oo dhan ayaa sidaa iska ah hadda laba kun iyo sagaalkii laba kun sagaal iyo tobankii nin waddan afrikaan ah wasiir ka noqday wasiirka caafimaad ka noqday sideed sana wasiir ka ahay ayaan soo nimay isbitaal ku yaal turkiga ismarxabeyn iyo iskalaanka bacdika iishee waa sheekeesanay si kuriisa iga sheegay wuxuu ii sheegay markii sideed sana wasiir caafimaad ah marka waxaan weydiiyey maxaad isbitaal adiga iyo dadka kala midka ah lagu daaweeyo uga dhisigiisiin waddanka marka runtii su-aalisay jawaabtoosii aad a ula yaabay wuxuu igu yiri xaqiiqatan anaga waa waana khiyaanay waxaan u haysanaa marka dadku la eg yihiin oo naga aarsanayaan marka anigu waxaan aaminsanahay qalab lama waayo lacag la-aanna ma jirto isbitaallo waaweyn oo laisku hallay karo oo dadka atleast dadka madaxda ah lagu isku isku isku daaweyn karaa naftooda ku aamini karaa waddanka in laga sameeyo afartan sano kadib in maanta dadkii madaxda ahaay ama qofkii kaletay awoodi karin sia awoodi karin waad ka dhimanaya kii awoodi karna dalka dibadiisu aadaya marka meeshaas oda waxaa jirta isleeyahay aniga waa go-aano qaban ayaa jira una baahan in laga qaato research inta laga sameeyo maxaa naga qaldan la yidhaahdo adeegan caafimaadka hadee laga horumari karaa sidee loo horumarin karaa soomaaliya waxaa ku yaalla ama gobolka banaadir keli ah waxaa ku yaala toban isbitaal oo dowladeeda oo fifra lahaa jiri none of them oo shaqeeyana ma jiro maanta marka laga yaabo hal isbitaalna laba laga reebo marka waxaan u baahannaha in dib la isugu laabto oo la akriyo wixii usoo horeeyey iyo waxa maanta aan taagana iyo waxa berita la aadi doono doctor xuseen ayaa qaba in rajo ay muuqato rajadaas haddii wax walba dadaal waayo haddii loo dadaalo rajadaas aad iyo aaday u muuqataa wax badanna waa laga qaban karaa maxaa yeelay haddii meeshaan la la helo nidaam sax ah oo kala saarayo dhakhaatiirta qualitiga leh ama dhakhaatiirta sida saxda ah iyo waxa kale nidaam kala saarayo haddii la helo haddii la helo in la xoojiyo systemka caafimaadka oo taakula fiican dhaqaalo fiican wax loo sameeyo marka haddii la dadaalo waa la gaari karaa si weliba fudud aa lagu gaari karaa sida aan aaminsana
intaa ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii elayska v o eda oo aad bishiiba laba jeer maalinta isniinta ah ka dhegaysataan idaacaddan v o eda laanta afka soomaaliga toddobaadkan waxaan ku eegaynay doorka dhakhaatiirta soomaalida ee ka howlgala goobaha colaadaha iyo caqabadaha ay wajahaan waxa uu barnaamijka la hadlay qaar ka mida dhakhaatiirta soomaaliyeed intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno waa maxamed colaad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo ammaano allah
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka
barnaamijka tubta nolosha ee caawana waxaa idinla socodsiin doona aniga oo ah nuur xasan nuur waxaannu ku soo qaadan doonnaa warbixin ka hadlaysa daruufaha nololeed ee barakacayaasha ku nool magaalada muqdisho iyo qodobo kale oo ku saabsan qaxootiga iyo barakacayaasha aan ku horrayne barakacayaasha ku nool xerada barakaca sayidka ee magaalada muqdisho ayaa sheegay inay wajahayaan duruufo adag oo dhinaca nolosha ah warbixintan waxaa muqdisho ka soo diray wariyaheenna xasan kaafi qoyste duruufo adag oo dhinaca nolosha ah iyo waxla-aan baahsan ayaa wakhtigan la soo gudboonaatay qoysaska barakacayaasha ah ee ku sugan xerada sayidka ee magaalada muqdisho qoysaskan barakacayaasha ah ayaa isugu jira kuwo cusub oo dhowaantan xerada soo gaaray iyo qaar hore u deganaa beerta daraawiishta ee magaalada muqdisho waxaana ay dhammaantood ka siman yihiin culayska ka haysta nolosha oo aanay jirin qoys qoys kala bixin kara ama u miciini kara qoysaskan oo qaarkood la hadlay barnaamijka tubta nolosha ayaa sheegay in markii hore ay ahaayeen dad muruqmaala oo xooggooda ku shaqaysta balse iminka sababo jira oo ay shaqola'aantu u weyn tahay ay soo dedejisay wax la-aan tahay samana jirto wax gargaara oo muddooyinkii ugu dambeeyey ay ka heleen dowladda iyo hay-adaha samafalka intaba cabdulaahi maxamuud waxa uu ka mid yahay horjoogayaasha kaamka sayidka waxaana uu ka warbixiyey xilligii ugu dambeysay ee ay gargaar helaan iyo xaaladda ay ku sugan yihiin raashin anaga manuu dambeyna hadda dhawey sheekh shariifow nou dambeeyey sheekh shariif ilaa hadda waxow ay ad oo haddana soo qaabiliyeyso nin kastoo warowna qaadaa waa naga tegaa ilaa hadda wax aan haana male carruurtayna annaga baagamuundo shaqola'aan lacag la'aanaan joognay hay-addan oo imaanaysaa magacaynaa quri waa imaanay magacaynaa quri waa iskay tegi marka meesha wax ma ku haano ilaaha wax ka sugeynaa hay-addaa wax ka sugeynaa haweenka maalintii waa baxaa dhardhaquwow aadaa hore waaba dhardhaquwo waaba soo heli jir soo ma ah hadda dhardhaquwa ma jiro ba intay ka baxayaan waxay taheen saraha oo dhismaha laga haaya qorya ay kasoo alwaaxda iyo waxaas ay ka keenstaan kuwaasaa anaga ah ah waxaanu walbabiilaa saddex kunay ku gataan goobtii qorya ahaan ay ka dhigtaan goob goob ragga beledkow aadaa meel la yidhaah riigow aadaa riigidii ilaa shan saac iyo lix saac habeenkii wuxuu ku leh ilaa shan saac iyo lix saac habeenkii waa waxaas ku xisaabtamaa aabbaha inaa shaka jiro nawarka lix saac la gaaro adiga imaadadna ilmihii waa qoofayaan waxba ma jiro waa shaqla'aan marka laga soo tago qoysaskan barakacayaasha ee hore u deganaa kaamka sayidka ayaa waxaa sidoo kale jirta inay ku soo biireen qoysas hor leh oo ka soo hayaamay dagaalada muddooyinkii ugu dambeeyey ka soconayay gobolka shabeellaha hoose waa kan macalin ibraahim aadan oo qoysaskaasi ka tirsan waxaan ka soo barakacnay shabeellaha hoose janaale dhibaatada kaamka ka jirta waxaa ka mid ah muxuu ahaay hooyii oo nagu xun waxaa ka jira muxuu ahaay musqulo xataa oo dadkii waa cidhiiri musqulo dadkii ay suulay u galaan ma laha dadkii waa isdul saaran yihiin wax oo adiga hadda noole fiican hadda aan haysanone ma jirto wax walba waxaa naga saaran cidhiiriyaa naga saaran marka wixiis ilaahay noo qadara ayaa uun ilaaha uun kusugu wahaynaay waxaana nahay dad barakacyaal oo duruuf ay keentay oo haddii waa ka baxa magaaladii aad tiraahadne meel walba waxaa ka jira dagaalo ayaa ka jira caruurtaan ba ula soo cararnay magaalada nabadgelyo ahaanaan ula soo cararnay wax nolol fiican oo haysanana ma jiro maalintii waxaa la quutaa hal jeeraa la quutaa ilan subaxdii waxaa loo kicitimaa shaqadiyaa la aadaa ragga wuxuu aadaa shaqo waa soo helaa ama waa soo waayaa marmar maba soo helabo haweenkana ee muxuu ahay say u baxaan xaabo ayay iska soo gugurubsadaan dhardhaqidii xataa magaalada lagu soo yaacay xaabadii ay soo helaan meelaha dhismada ka socoto alwaaxda oo jajabtay ayay waxay ka dhigtaan raashin ayay wax ka dhigtaan noole ay ka raadiyaan qoryo ahaana loo gataay waa mar mar hal maalna hal maraa la helay yomia macalin ibraahim ayaa dhanka kale si kooban uga warbixiyey cudurrada ka jira kaamka ay ku nool yihiin cudurrada ka jira kaamka aaday u fara badan yihiin sida malaariyada oo kale tiifoga oo kale haweenka cudurrada oo aad ugu badan marka ay uur qaadaan daryaal ma haystaan markay u malaayaanna wax hadda oo ma dhiigbaxd isku dhaco wax ka caawiyo ama wax oo gargaar oo islamarkaan oo ay helaayaan ma jirto dhibaatadooda aaday u fara badan tahay haddii xataa muxuu ahay oy oy u baahdaan inay takhtar aadaan qarash oo takhtar ay ku aadaan oo bajaaj ay ku raacaan ay ku tagaan xataa goobiyo caafimaadka xataa ma haystaan marka ayagoo iska xanuunsanaa la hadaafinaha lagu geynaa goobihii hatii la geyn waayna meesheeda iskaga dhigbaxaysaay dhibaato fara badan ayaa ka jira oo taas ay ugu wacan tahay shaqo la-aanta ka jirto iyo muxuu ahay wax camal ahoo la qabto noloshaaba cariiri aba nagu abaa ilaahay wixiis noo soo qadarna waa iska helnaay laakiin nolol oo fiican oo haysan malaa xagga caafimaadka aadan ugu liidanay faadumo cabdulaahi waa hooyo haysata sideed caruura oo laba ka mid ahi ay ka xanuunsan yihiin waxaana ay rajo xumo ka muujisay nolosha ka jirta xerada ay degan yihiin wallaahi bilaahi tala xaaldeen waa iska xuntahay subaxdii salaaday soo u baxan walaalo ilmaheen waxaan siisana ma heleyni subaxdii waaga gasbari bariita haddii la siiyo cawada ama waa helaaya ama waa waaynayaan dhibaatadaasaana haysato idinka haweenka maxaad ka shaqaysaan dhaqoowaan ka shaqaynaya dhaqoogina waaba waayni hadda oo meelahan safiitiyaalka iskiga soo aruursanay sideed caruuraan haastaay sideed caruuraan haastanay sis ilaahay oo u qadaray ku nool yihiin dhaqoogaaseet iyo alwaaxdaaseetee iskaraada maalin waa soo helaa maalin waa waayaa maalintiin soo waayin ilaahay qabaan waa iska seexanayaan maalintiin soo helan waa siisanaa ma jiraan dhibaatooyin cudurro ah haweenku ay qabaan haa waa jiray maxaa ka mid ah isfakshinaa jiro oo waxaa jiro malaariyaa jirto qandhaa jirto shubanaa jiro cuduran lahay oo hayna male ilmaha hadeertaan laba cunugaa iga shubmooso may takhtar uma helin gurigan ku dhaxaastaayo lacagana takhtar ku gey mahaayo or aareed xataa ma u haayo hay-adna ma arkin meesha la geynaayna daawada haddii tagtid wax kusoo siinayaadba arkayninba oo daawo fiican oo ilmaha kushuun joojinaya maba arkaysid cariif meel la dhahayaan geysanaay mana ka aragna daawo fiican oo ilmaha ku caafimaadaan waa lacag la-aan ayada lacag la-aan waa daawo fiican ma dhiibaanoo laba xabo kaniini oo barstimalko u ego cadcadee bac kuu soo dhex shubaayan kaasaay daawo lagaaga dhigaa ugu dambayntii sitay cismaan oo ka mid a haweenka barakacayaasha ee ku sugan xerada sayidka ayaa ii sheegtay in dhibaata ka haysato dhan kasta oo la xiriirta waxyaabaha budiga u ah nolosha qofka bini'aadamka ah waxaanay hay-adaha samafalka iyo dowladdaba ka codsatay inay gacan wax ku ool ah loo fidiyo xaaladoodana hoos loo eego dhibaatada walaahi ee suuqii gelabgelab waaye haweenka waa la iska karsadaa haweenka waa la iska qadaa biila-aanaa jirta muskushiira faad wax la-aan waa xanuunsanahay afection iyo maxaa la isfiilito malaariya wax kasta dad haayo daawo ma haysano gargaar ma haysano wax anaga haysano maal jiif xuman wana haysaa hooyga anaga xunyahay bacyaal ma haysano rooba anoogu da-ooyo malinkin waa noogu soo dudumooyaa gargaaraa rabnaa gargaar ilaaha ka rabnaa gargaar biniaadanaa rabnaa waa kaay inaa waxnoo keenaan oo waxna siinaan aa rabnaa dowladda hay-ada samfalka inaa wax noogu soo gaaraan aa rabnaa xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
warbixinno kale oo ku saabsan qaxootiga iyo weliba ciyaarihii ayaa inoo soo socdaa balse aan ku nasanno codka macaan ee fanaanka cabdulqaadir cumar macalin jubba
lagu kala qadirayo qalbiyadii la kala xiray ilaysu qoonsan nafaqaydaanaha haye qaramada midoobo qaxootiga daryeelo howlaha aad qabataan qoralada jacaylkiyo fariimaha ma qaadaan qanacda halkiisa waana qaboobi alla qaboobi yara qaboobi lahay qaramada midoobe qaxootiga daryeelo howlaha aad qabataan qoralada jacaylkiyo fariimaha ma qaadaan qanacda halkiisa waana qaboobi yara qaboobi alla qaboobi lahaye
aanu intaasi ku dhaafno heesta waan qaboobi iyo codka cabdulqaadir jubba halka aad nagala socotaanna dhegaystayaal waa v o a qaar ka mid ah dadka barakacayaasha ah ee ku nool kaamka guumays ee gobolka sool ayaa bilaabay ganacsiyo yaryar oo ay ku dabarayaan noloshooda dadkaas ayaa waxaa ka mid ah maryamo oo saalax cali wariyaheenna gobolka sool cabdikariim olol oo xerada barakaca ee guumeys booqday ayaa la kulmay maryamo waxaana ay ugu horreyn ka hadlaysaa xilliga ay baadiyaha ka timid iyo sida ay uga dhammaadeen xoolihii ay dhaqa jirtay waxaan ahaa reermi xoolo dhaqataan ahaa xoolo wacan baan haysatay nolol wacan baan ku noolaa si wacan baan u isticmaali jir islaamkaan wax ka siin jir waa qalan jir waa maali jir suwag baanu ka waxaysan jir nolol wacan baanu ku noolay cuntada xoolahaanu ku noolayn oo aanu cuni jiro oo dad xoola ku nooloo dee hilib iyo caano iyo subag iyo barwaaq sooran ku nool baanu ahayn adigu calaaya kulli xaal xoolihii way naga dhammaadeen ilaaha ilahaabaa obsaday annagoo wakhtigaa dee xoolihiina naga dhammaadeenoo wallaahi nolosheedu aada u daciif tahay baa maamulka ha ahaato madaxda ha ahaato guddoomiyaha ha ahaato guddida ha ahaato baa baaqna loo sameeyey alla soo hoyda baa layidhi waxaanu isugu nimi si xawle waana lagu gacan qabtay hay-adihii baa noogu yimi si wacan baa naloola xidhiidhay waxbaa nala siiyey nolol wacan baanu ku noolaanay oon iska dee adigu maqadaama dhirgaan oo aan dee taayadii la mid ahayn oo u dhigmi karin calaaya kulli xaal waa nala soo raray waxaa nala keenay guumays si wacan ba bal waxaad iga warantaa miyiga oo kale xoole aad ku haysatay intaan abaartu dhicin oo dhibaatooyinka abaaraha dadka saameeya aysan haleelin qoyskaaga intuu ka koobna ay xoolaad haystay bal nooga war wuu fara badan yahay dhowr iyo labaatan qof weeye xoole wacan baan haystay geel iyo adhi iyo lo iyo dameero iyo fardaba xoolo aada u fara badan baan hayst haa reer aada u fara badanna waanu hayn nolol wacanna waanu ku noolayn xoolii way iska dhammaadeen geel iyo adhi iyo lo iyo dameero iyo fardo afarta meel dunyaale waa dhammaadeen waxaad iga warantaa marir markaad soo gashay xerada barakacyaasha ah guumays bal noloshan aad halkan ka bilowday ee cusub nolosha barakacayaasha guumayseed xilligii aanu nimi aanu halkan qaxuntiga nimi wallaahi adigu noloshiidii horena maanaan haysan waana nin walba ilahay baa beriskiisa ballan qaado waanu iska noolayn nolol daciifa baanu ku noolayn waxalaale waxaanu haysanna ma jirin hooy maanaan haysan hooygii dhulkii baanu kaga nimi nin waliba markii awr ka dhammaaday ee adduunka ka dhammaaday barti baan hooyga kaga soo dareeray annagoo allah yaa maalabeega baanu nimi dameer aan wax kusoo qaadanana aan haysan waxa weeye dee hay-aduhu bacaa nala siiyey bicii baanu buulanay oodaanu soo jijiidanay dee dhurwaaga iyo baalkaanu iskaga oodnay sidii baanu uun ugu jiraa dhis iyo ood iyo maxay ahaytay dee wuxuun aanu hoy ka dhiganno bicii iyo wixii baanu hoy ka dhiganay maxay ahaytay hay-adaha barakaysan maamulka mid kasta waa nala gacan qabtay ama raashin ha ahaato ama lacag ha ahaato hay-adeed ama dee kolley wuxuun qutulyoomka wuxuun nin walba beriskiisa ilaahay baa ballan qaaday wuxuun baanu intaa maqtuubanayn hadda waxaan arkaa waxaad samaysatay ganacsi yar bal sidaad ganacsiga ku samaysatay maadaama meeshu ay tahay meel barakaca oo aad adiguna ii sheegtay in dadkii iyo xooluhu ka dhammaada inaad ahayd bal qaabkaad ku bilowday iiga war waxaan ku bilaabay qaabka waxaa yaree aan dee ganacsigii aan siri dee meel ha iska fadhiina wuxuuna leela wax korosi sameeyo wuxuun maxay hayto waxaysoo dad uun adigu ehela baan wax ka soo dayndayntay danyar baan soo qaatay adigu waxbaan ku waxwaxeeyey waa layga qaadqaatay waan celiyey marba wax marba wax marba danyar marba wax marka aan anigu cadeeya baan kii dayntii u celiyaayo markaan u celiyaan wax kale ka soo qaata adigu mara dhaamo waxyaabaad hadda iibinayso ee kaamka barakacyaasha guumeys ku dhex iibinaysa maxay yihiin waxay yihiin waa yaanyo yar waa basal waa baradho waa xabuub yar waa wax yaroo adigu nacnacyo xanjooyin bugaag qalimo wax maala yacni shaamba yar wax yaroo adigu dee iska minority hoo aan maxay haytoy dee hanti badina aana ku jirin een maxay haytoy dee waxaana aan ku warwareego dadku dee qof waliba shaqsi waliba wuxuu u baahan yahay uu ku qaadan karo maadaamaad hal abuur ganacsi samaysay oo aad ku dhiiratay inaad kaamka barakacyaasha aad ka bilowdo maxaad jeclaan lahayd in lagaa caawiyo in nala taakuleeyo oo nala kobciyo oo maxay haytay nala gacan qabto oo waxa naloo kordhiyo oo aanu baahida iyo daynta iyo kaga baxno oo aanu ganacsano annagu aanu dhididkayga wax kula soo baxno oo kale haddii dhaqaale lagu siiyo maxaad ku soo kordhin lahaydna lagaa sii caawiyo waxaan ku soo kordhinaya dee wax kastoo shaqsi bilowaadina u baahan yahay oo iga ganacsan karo oo iga iibsan karo oo wuxuu igu kordhi karaa dee waxaa ka mid a wax walba dharka oo kale wax kasta maxaa yatay shaqsi bilowaadina wuxuu u baahan yahay oo dhan dee waa la rabaa oo waa la doonaya ya waxaa naga dhiman dee wixii dharkii la qaadan lahaa ee dumarku qaadan lahaayeen ee caruurta loo yimin lahaa ee maxay haytay la isticmaali lahaa weelkii wax lagu cuni lahaa ee maxay haytay wax fara badan baa dee naga dhiman oo aanan awood annagu aanu hadda aanu kusoo qaadana aanaanu hayn laakiin dadkaa dhan ee maxay haytay xaruntaa degan ee maxay haytay quxuntiga ee barakayaashahay dee wax walba way qaadan lahay weel oo kale kabo oo kale dhar oo kale mid ciyaal mid waaweyn mid kasta way jeclaan lahayn hadda waxa weeye waxaa yar ee aanu anagu soo daymanay ee aanu dadka ka soo qaadnay ee aanu kasii dabanugna annana buug baanu kusii qoraa way naga daynsadaan awoodu malaba ma haystaan waxay wax ku qaataan shaqi qofkiioo dee wixii u baahan oo maxay haytay kula mido wixii u baahanna dee uma diidi kara intaanu ku qoraanu siinaa haddii ilaahay eedaha barakaysan wax ka keeno ay markaa wax qaataan markaa way noo celiyaanoo dee waanu ka helaa wayna siiyaan marka kalena dee waa iska qor fikradan goormay kugu dhalatay inaad ganacsi yar waxyaabo yar iyo alaabooyin aad ku dhex iibiso dadkan barakacayaasha xooluhu ay ka dhammaadeen guumays muddo hadda waa iibinaya aan muddo inaan dee wax la soo baxo oo wax kororsado oo maxay ahaytoy dee aan ficil muujiyo oo dee iska fadhi xaaladu maaha oo iska sugeen maxay ahaytoy dee waxaan haddii la doono aan laba helaynin oo haday doono hay-adu iska tegeen iska fadhi maahe dee waxaan isiri waxaa yare allayle maradhaamaa kuu dhaantay inaad wuxuun soo saarto oo wuxuun kororsato oo wuxuun aad maxay haytay dee xaaladan aad wuxuun kaga gudbo mustaqbalka maxaad rajaynaysaa mustaqbalka mustaqbal wacan baan rajaynaya mustaqbal wacan aniyo dadkayga iyo caruurtayduba mustaqbal wacan baanu rajaynaynaa ilaahi subxaana watacaala ilaahina mustaqbal wacan baanu ka rajaynaynaa waan jeclahay xoolo wax laga maarmi karaba maaha nolosha guud waa xoolaha ee lagu noolyahay marka waan u baahnay xoolaha taasi waxay ahayd mariimo uu saalax cali oo ka mid ah dadka barakaca ah ee ku nool kaamka guumeys ee gobolka sool waxa ay u warramaysay wariyaheenna cabdikariim olol haatanna dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta ciyaaraha haddii aan ku horreyno horyaalka kubadda cagta ee ingiriiska oo toddobaadkii labaad la ciyaaray xilli ciyaareedka cusub kooxda tottenham waxa ay barbardhac laba gool iyo laba gool ah la gashay sabtidii kooxda manchester city oo difaacanaysa horyaalnimada ciyaarihii kale ee xiisaha lahaa ee sabtidii dhacay liverpool ayaa laba iyo hal ku garaacday kooxda southampton waxaana mid ka mid ah goolasha u dhaliyey ciyaaryahan saadi yomani oo labadiisii kulan ee ugu dambeysay saddex gool u dhaliyey kooxda liverpool arsenaal ayaa laba iyo hal kaga badisay balni waxaana ay noqonaysaa markii labaad oo xidhiidh ah oo ay arsenaal xilli ciyaareedka cusub badinayso waxaana taasi ay dhacaysaa markii ugu horraysay muddo toban sano ah oo labada kulan ee furitaanka ay arsenaal guulo isku xidhiidhiso axaddii ciyaarihii dhacay kooxda kubadda cagta ee chelsea barbardhac ayay la gashay lester city tababaraha cusub ee chelsea ciyaaryahankii hore frank lambert ayaanan weli wax guul ah ka keenin tan iyo markii loo magacaabay kooxda chelsea horyaalka ingiriiska sheffield united waxa ay la ciyaartay crystal balace waxaana hal iyo eber ay guusha ku raacday kooxda sheffield sheffield guushii ugu horraysay muddo laba-iyo toban sano ah ayay ka gaartay horyaalka brimier leaga ee ingiriiska horyaalka sbain ee la liga oo isna toddobaadkan furmay ayaa waxaa kooxyihii axadda ciyaaray ka mid ahaa getafe iyo atletic madrid waxaana hal iyo eber ay guusha ku raacday kooxda atletic madrid goolka guusha waxaa u dheliyey ciyaaryahan alvaro morata real valadolid laba iyo hal ayay ku qabatay kooxda real betis sevilla ayaa laba iyo eber dirtay kooxda sbanyol waxaana goolasha u kala dheliyey ciyaartooyda nolito iyo sergio reglon sabtidiina kooxda real madrid ayaa saddex gool iyo gool ku garaacday kooxda seltavigo iyo real qaranada barbardhac afar gool iyo afar gool ah ayay isku mar waayeen jimcihiina barcelona oo horyaalka difaacanaysa ayaa guuldarro ku bilowday markii ay hal gool iyo eber ku khasaartay kooxda atletic bilbao ugu dambayntiina suuqa kala iibsiga ciyaartoyda waxaa ugu weyn kooxda bayer munik ayaa maanta si rasmi ah ula soo wareegtay weeraryahankii xulka baraasiil iyo kooxda barcelona philip cotinio ciyaaryahan cotino ayaa waxa ay kooxda bayer munik ku keentay heshiis amaah ah oo hal sano ah laakiin heshiiska ayaa waxaa qayb ka ah in bayan ay sannadka dambe iibsan karto ciyaaryahankan haddii ay ku qanacdo qaab ciyaareedkiisa ciyaaryahan mario balotelli ayaa isna waxa uu dib ugu laabtay horyaalka talyaaniga kadib markii uu ka soo laabtay dalka faransiiska oo uu u soo ciyaaray kooxaha niis iyo maksey oo uu ka soo tegay toddobaadkan kooxda breshia ee dalka talyaaniga oo dhowaan uun ku soo laabatay heerka koowaad ayaana ciyaaryahankan waxa uu u saxiixay heshiis hal sano ah balotele oo sagaaliyoabaatan jir ah ayaa horey waxauu ugu soo ciyaaray kooxaha inter milan iyo a c milan sidoo kale manchester city ayuu u soo ciyaaray oo uu la qaaday horyaalka dalkaasi ingiriiska ee brimershipka sidoo kalena kooxihii waaweynaa ee u soo ciyaaray waxaa ka mid ah liverpool dhegaystayaal xubinta ciyaaraha waa naga intaa waa tahay dhegaystayaal gabagabadii barnaamijkeenna ayaan soo gaarnay waxaanan idinkaga tegi doonaa codka macaan ee fanaanka cumar dhuulle cali barnaamijkeennii tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeenii fiidnimo ayaanan intaasi ku soo gabagabayn doonaa tan iyo kulan dambe nabadgelyo
bidix dambarkii mau dhigun buustahahuwa nayse baar sudhayo mala boqol jeer bayaan u arko aan baraarugay goor habeen badhaho benobe waxaan buruusan waa jacaylkahay Boksaadan ismoodaye naynan bogsa dan ismoodaye halkii bogtay way bannaanta Waa jacaylkaaye. Fiqeyan fariin u diro wadaado fiqi yan fariin u diro furfure kutub ti cilmiga filigo fudidna dabka foxa ugu ridawo fiirsade ti fidmada kicise cashaqa ficlan waa fakaad mala Hawtee gaya labsadayo na baabuur hawtee gaya labsadayo habeenkida ror u sii hoydo kaw idhi hirti waa berigo hadhkii mali nimo hadday tahay galool hadda carle hoos galayo halkanaca barku yara hakado sidii hatuf kii waxbay la hadlo hareertaydan eegayoon hulqado aan haleehub kan sitoo idilo hayaan hawte gaya haybsadayo row soco baydahdeeno hagaagitil mame hilinkiyo ku soo hirtay hubunkii reeraha oo
This is VOA News. I'm Jim Burtell. Syrian fighter jets targeted at least one Turkish military convoy that had crossed into Syria Monday, causing a number of casualties.